kulanka toddobaadlaga ee yunesko kooya maamulka degmada baydhabo gaar ahaana waxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada iyo weyba lunkudowahay nadaafada iyo bilicda degmada oo toddobaadku maamulku iswedi ololo laka nadiifiyo jididka baydhaba kulanka weybaha ku qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka iyo maaliyadda degmada baydhaba agaasimaga waxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada qaar ku mid eh shaqaalo waxda kulanka weyba intuusa dareeri diirada laga saaraysada bulshada iyo dowlada hoose si wada jiraya un ku qayb qaado koraan ilaalinta nadaafada deegaanka iyo reed hangnagowka bilicda baydhaba agaasimaha waxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada baydhaba abshir cali ibraahim iyo weyba uuse ku warbiyey kulanka toddobaadlaga haay oo yunesko kooyan maamulka degmada oo si gaara lungudowhay bilicda iyo nadaafada magaalada marka jaalanjiga jaro mise caqabada jarta meebaa ku mid ahaaha inti dadkii bulshada ahaayeen oo wadooyinka deganaayeen oo haddii haada lahayd dadka dukaamanka lahaayeen iyo haddii haada lahayd dadka guryaalka wadooyinka inyaajyo kale may cabasho la kasheenay intiyo qashankii marka guryo waa kubiyaan ama dukaanyo waa kubiyaan iyo sheenan kanaalkii oo lanka talagalay intii biyo maran yacni horta un may ognaaha kanaalkan meelan sameey biyo mareengu biyogasay hooba qashan la kashaba yacni maynadaasa inti kanaalka hirama isla markaasna laamigaasay jijab deero mise dhibaato markaasi uso samayta taasna mayba sababtee waaladaasa mise qaadaday lanka muwaadinka meelo ka ganacsiga mise meelo degan dhinaca kale abshir cali ibraahim agaasimaha waxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada iyo weybowsa digniin andiray qof walba uusa ka ganacsado hareero jidadka ee magaalada oo qashin hakashabow meeloolanka tiragali inuu biyo maraan
marka guud ahaan markii una la tashi guud sameeyey oo aniga iyo guud ahaan maamulkayga oo ii sheeg oo guddoomiyaalkii oo guddoomiye ku-xigeenadii dhammaantiiba markii una wada talani may hasaarnayha intii guud ahaan wadooyinkaasi lanka arago korna lan kanaal qaqshan kashibo lan alaale lankilaka aragana micnaha usa la marsiin doono wali sharciga markaasi umgooy oo haddii anagada lahayd inti laa hir gebi ahaan ganacsi iyo milasay lakarooji ama intiisu la ganaaha